waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da dhegaystayaal qaraabadu soomaalida way ku dheerayd tixgelin gaara ayay u lahayd welina way u leedahay sida ummadaha galbeedka dega qoyskeedu labada waalid iyo carruurtooda uun kuma koobnayne wuu ka ballaaraa awoowe ayeeyo habaryar eedo adeer ina adeer abti ina abti iyo qaar kaleba qoyska iyo qaraabada ayay xubno ka ahaayeen sidaasi ka duwan qofkii dhaqankiisa lagu arkaana wuxuu ahaa ku ceebaysan oo qaraabo goys uu magac ugu baxo oo waahiduhu siduu ahaaye waayihii hore ninku markuu go'aansado inuu guursado qaraabada kuma soo dhex noqon jirine tolol degaanka iyo abtirisiinadaba ay ku kala fog yihiin ayuu u xela doonan jiray taasna laba sababood awgood ayuu u yeeli jiray midda hore waa carruurtiisa oo hanaqaad iyo cirkayeer miira noqota markay isku darsadaan tilmaamaha reer aabbahood iyo kuwa reer abtigood midda labaadna waa cidda hooyadoo tahay inay ka helaan garab iyo cudud ay u baxsadaan maalinta ay u baahdaan sidaas daraaddeed inta badan abtiga iyo adeerku isku tol ma ay noqon jirin haddii ay tolweyne qura ku wada abtirsadaanna isku jirin ama lafahoosaad may ahaan jirin muddo dheer ayaan la ogolaan jirin oo weliba ceeb loo yaqiin in laba qof oo afar oday kala tirsataa ay isguursato iska daa wax ka sokeeye waxaa kaloo hiddihii hore ee reermiyiga soomaalida ka mid ahaa wax istaarashada iyo lihi iyo maal kii loo siiyaba qaraabada inteeda saboolkaa in xoolaha wax laga siiyo gaar ahaan xilliyada jiilaalada dheeraada iyo abaaruhu ay dalka ka dhacaan dhabtiina qoysaska badbaadi jiray waxaa ugu badnaa kuwa qaraabada hodanka a leh ee inta u sudcaana u xoolo doonan jiray dabadeedna kala soo noqon jiray neefaf irmaan ama hilib ah oo ay ku barbaxaan qaraabaduse kala mudnayde mararkaas oo kale ninka isagoo wax doona hadduu soo muuqdo haddiiba fadhiga looga kici jiray sida gaarka ahna loo maamuusi jiray abtiga ayuu ahaa siday qabeenna loo har mooyee nin wax isku faraya abtigiis oo u yimid iskuma uuladi jirin waxaaba la rumaysnaa in ishiisa iyo habaarkiisuba aanay dhulka dhicin maxaa yeelay siday ku mahmaahi jireen abtigaa waa hooyadaa oo aan naasar ahayn muddada uu la joogo ragga ay walaashihii dhashay ee uu abtiga u yahay si wanaagsan bay ugu hadarbixi jireen codsigiisana dhaga awdan kalama hor imaan jirin ilaa uu ka ambabaxo ducadiisa ayay gurubsan jireen haddii ay wax u heli karaanna inay qadiyaan kuma ay dhicin allaylehe geedka ay qoladoodu ku shirto ma ay geyn jirin si walba oo kalese waa u qadarin jireenoo u dhaqaalayn jireen maamuuskii gaar ahaaneed ee bulshadii hore ee soomaaliyeed ay abtiga u haysay waxay ka muuqanaysaa sheekadan odhanaysa nin sabool ah oo carruurtiisa oo diyahaalsan ka soo daqaqamay ayaa wuxuu u yimid nin geel badani u xeraysan yahay markaasuu weydiistay inuu siiyo hal irmaan oo uu carruurta u maalo codsigaas markii lagu diidayna wuxuu yidhi war inaan geel-aan alla ku dhigin hasha isii kiina wuxuu ugu jawaabay anaa ogoo geella-aan alla idhigi maayee labadaas halaad ee isku sidkan intaad maasho caanahooda carruurta u gee kii baryadoonka ahaa oo ka yaaban kalsoonida uu ninku qabo ayaa yidhi oo maxaad geella-aan uga baqi weyday markaasuu ku jawaabay weligay haruur hiiro iyo hoggaan hiiro midkoodna hunga kuma dirin maxaad ula jeedaa hadduu weydiiyana intuu u faahfaahiyey ayuu yidhi aroor hore ninka laha ah oo haruun maran sita oo geelayga caana u soo doontay la-aantood ma aan dirin sidoo kalena hiiladii mar ay tahay xilli la wada roob raacay nin awrkii gurgur ka baktiyey oo hoggaan qura sita igana doonaya mid uu ku guuro iyo gaadiid ceshi weligay uma diidin sidaas darteedna wax kalaba yeelkoode geel la-aan ka baqi maayo kii baryadoonka ahaa ayaa kolkaas hadalkii qaatay oo dhan kale uga wareegay wuxuu yidhi war inaan rabbi wiil la-aan ku dhigin geela wax iga sii moogaana kii hodanka ahaa wuxuu ku jawaabay war wiil la-aan ka baqi maayee halahaas irmaan aan kuu lisee carruurta caanaha u gee intaad cabsiinta iyo habaalka dahsoon iska daysid dabadeed kii baryadoonka ahaa oo quusi ka soo dhow yahay ayaa weydiiyey sababta uu wiil la-aan uga baqi waayey suu wuxuu yidhi wiil la-aan ka baqi maayo maxaa yeelay afar abti weligood iguma qadin waa afartee markuu ku celiyena wuxuu yidhi aniga abtigay carruurtayda abtigood aabbahay abtigiis iyo hooyaday abtigeed marba afartaasi haddii aanay agtayda ku qadin sidee baan wiil la-aan uga baqaa kii waxdoonka ahaa ayaa cabbaar yar oo uu aamusnaa kadib wuxuu la soo booday war wax aan wax aqoon inaan alla wax kuugu darin geela wax iga sii markaas oo keliya ayaa ninkii hodanka ahaa soo dabcay markaas oo keliya ayay foolkiisa ka muuqatay in wax iska beddeleen suu wuxuu yidhi allaydahe taas baa iigu daran taas baanan weligay ka gaashaaman si looga gaashaantana aanan garan karin anna haatan hashii ku siiyaye iiga ducee waxaan wax aqoon inaan rabbi wax iigu darin waxaa haddaba jiray nin si aada abtigii ugu roonaa sababtaa darteedna taariikhda maansada soomaalida ku galay maxamed ciise faarax ayaa la odhan jiray darwiish dhaqarrana waa lagu naanaysi jiray waxaa abtigiis ahaa maansayahankii caanka ahaa ee ismaaciil mire la odhan jiray darwiish dhaqarra wuxuu ahaa reer magaal abtigiis u gacan furan mar walba oo uu u tago ama codsi uga yimaadana hah iyo hoohla-aan iyo halhaleel buu ugu fulin jiray maalintii dambe ayaa odaygii war uu ka naxay loogu soo warramay waxaa loo soo sheegay in maxamed ciise magaalada burco uu ku xanuunsan yahay cudurka furuqana uu la liito warkaas baa aada naftiisa wax ugu dhimay markaas buu goor galab ah wuxuu soo agjoogsaday gaari burco u raran oo kol dhow u ambabixi doona dabadeed isaga oo dadkii saarnaa aan hebel iyo hebel u kala soocin ayuu wadar ahaan ugu dhiibay tixa uu ku muujinayo xanuunka inanka siduu ula walbahaaray wuxuu yidhi baabuurka tegayow haddii tacab lagaa buuxso ninkii too muraad u leh haddii lagugu sii taaro wiil tabtaada laasimay hadduu tobanka kaa fuuro tartarradiiyo feeraha haddii tareg lagaa saaro ta wilgaabshamay hide haddii lagu tamuunsiiyo tuujaha haddii lagugu dhego talal hinjiinkiiye oo tooga qumiyow sidii waraf laguu tuuro tafeennada adoo boor ku leh iyo taabsinnada shaagga waxaad hilinka taahdaba haddii suuqa lagu taago tumbul baa idiin iman markaa teginka aastaane ninkii maxamed towlana arkow tabi farriintayda buuri intaa markuu yidhi ayuu xarafkii inta beddeshay wuxuu raaciyey meelisyo ay tiiraanyo daranay ka muuqato waxaa ka mid ahaa weylaalistii xalay maladin wahan daraaddiise warka maxamed laga keenay yay walaftay laabtiiye waxba iima talin caanihii waariskii dhaleeb allahayow walaalaanu nahay wiilka hooyadii allahayow wadnaha ha iga qaban waaxid baa tahaye allahayow waddada ha iga gurin way irmaan tahaye allahayow waraaq baas dhambaal wadaha ii keenin maalmo yar kadibba siday igu warrameen darwiish dhaqarra wuu doorsaday dadkuna waxay taas u saarin jireen ducooyinkii badnaa ee abtigiis ismaaciil midhe kuwaasoo uu eebbaweyne samada ka aqbalay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo